بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا الإغرار halkan waxaa looga hadlayaa waxa la yidhaahda iqraarka oo qirashadii weeyaan waana baab mashhuur ah oo abwaabta fiqiga ka mid ah oo loo cuskado waxa la waxa la qirtay oo iqraarkooda la hayo loo cuskado dacwooyinka iyo xuquuqda iyo wathaa'iqda iyo waxaasoo dhan marka iqraarku qof baa wuxuu qiranayaa xaq isaga lagu leeyahay waxaasaa laygu leeyahay markuu dhaho ama hebel baa waxaa igu leh waa xaq lagu leeyahay oo qirtay waxaana dacwaa la yidhaahdaa dacwadu waxa weeye qofku wuxuu warramayaa xaq uu leeyahay oo cid kale ku leeyahay waa uu- waa dacwo aa waxaas baan hebel ku leeyahay waxna waxaa la dhahaa shahaado waa markhaanti qofku wuxuu warramayaa xaq cid kale leedahay cid kalena ay kusii leedahay waxaa markhaanti ka ah hebel inuu hebelkaa kale waxa ku leeyahay xaq cidi leedahay cid kalena ay ku leedahay weeye markhaantigu waaya riwaayana waa jidhaa haddaba aliqraaru iqraarku luqatan xagga luqada ah alihbaatu ihbaat iyo sugid weeyaan wa sharcan xagga sharcigana ikhbaaru shaksi shaksiga warramidiisa weeye bixaqin xaq uu warramo xaqaasoo calayhi isaga dushiisa ahaaday xaq lagu leeyahay buu warrama wuxuu yidhi waxaasaa laygu leeyahay iqraarka wabaka waa qirtayba waxaas waa qaatay waxaas waa lagu leeyahay yaa wax xaq lagu leeyahay hada alkitaabu licamri kitaabkan hebel baa leh hebel baa u qiray kitaabkan ayib hadduu markuu leeyahay shaygan hebel baa leh isaga gacantiisa uu ku jiro dee waxaa xaq loogu leeyahay inuu hebelka u qiray u dhiibo war waxaan anigu ma lihi hebel baa leh hebel inaad siisay waa u qidha sii waayo halkaa marka kitaabka sharaxa wuxuu ka sheegayaa waxyaalahan maanta la yidhaahda tawqiic tawqiic al-imdaa waxa la yidhahda saxiixa warqaddan waxaa ku yaalla war iyo hebel saxiixiis hebel saxiixiis uu saxiixay waxaas inuu hebel ku leeyahay waxa in isaga lagu leeyahay wixii la mid ah saxiixiisi baa ku yaalla And maanta waxaa socotaa halkan saxiix haddaadan waxbaa saxiixi karin keen suulka hadda geli halkan saa u saar waxa weeye liga yaryar baa suulku leeyahay oo hadhowti waxa soo baxaya qof kale uma ekaan karo cid kale kuma khaldami karo halkan suulka saar bay ku leeyihi marka haddii madhabka imaam shaafici uusan iqraar hadda u ictibaarinayn madaahib kalaa jira imaam maalig iyo keyrkiis iyo culimo kale oo mutaakhiriina oo leh waxaan saxiixan wuxuu ka dhigan yahay iqraarkii oo kale hadda da- maanta haddaad dhahdid intaasoo qofoo halkaa fadhidaa waxaan markhaanti ka ahay sidaa ku qana maya halla ii saxiixo leeyahay warqadda waa inaad saxiixayso saxiixaaba maanta uga xoog badan yaa in uu sida adduunka hadda tacaamulka maanta adduunka uu yahay aa warqad la imow saxiix la imow baa la dhahayaa waxaan hadda notaayooyinka iyo saxiixyada iyo xafiis kasta ku shaqaynayo Mhm. marka markhaantigiibaaba hadda saxiixaani markhaantigiibuuba dhaqan ahaan kaba xoog batayba toban nin baa waxaan kuu markhaanti kacaysa ee saa ku soco dii la dhaho wuxuu ordoonayaa maya wuxuu leeyahay hala ii saxiixo dayib marka arrin maanta lagu shaqayso weeye xoog badan taa marka halkaa looga soo tago matalan qof baa dhimanaya warqad maya qof baa warqad haysta warqaddana dadka ku qoran oo saxiixay waaba dhinteen saxiixiyadoodii baa ku yaalla dad kalaana markhaanti kaca inay warqaddan hebel iyo hebel iyo hebel saxiixeen dee xaakimku muxuu samaynayaa markhaantigooda waa inuu aqbalo warqaddaana waa saxiix dadka xuquuqdooda la dayici maayo warqad baa iska wadataa la dhihi mayo qofka أح- أركان الإقرار إقرارك أحكامتس أربعة أركان الإقرار أربعة وي. مقر مد وح قرتي ومقر هذا قرق ومقر ما يقافك قرق ومقر له مد وح لو قري مدنا وحبا قرتي مدنا وحبا لو قري لبو ومقر به شيء لغرتي وشيء لغرتي صدح wasiiqatun iyo siiqadii adigu waa ka soo qaad markaad dhahda kitaabkan hebel baa leh adigu horta waxbaa qiratay waxbaa qirtay hebelna aa sheegtayna waxbaa u qirtay kitaabkuna muqarun bihi wixii aa qidhay weeye oo hebel leeyahay siiqadii baa hadhay bas mid kasta shuruuddiis baa waxaa lagu sheegay shuruuddiis marka arkaanta markii la sheegay kabacdi waa shuruuddu timaadaa wuxuu yidhi shuruudulmuqiri kan wax qirtay shuruuddiisu ithnaani waa labo idlaaqu tasarufi tasarufkiisu inuu sii daysan yahay mutlaqu tasaruf inuu yahay qof baaliqa oo caaqila oo rashiida waa inuu yahay ilmo yar iyo qof waalan iyo waa inuusan ahayn waaya iyo wal ikhtiyaaru doorasho inaan la khasban qof la khasbay qirashadiis waxba ma noqonayso xaqdarrana lagu khasbay hadda qofkan laleeyahay waryaa waxaa qiro ama la jir dilayo ama la xanuujinayo ilaa hadduu doono hadhow ka qirto inuu wax dilay inuu wax dilay ba sida loo hadduu doono qiranaya hadhow ya ilaa waa la xanuujiyey waa la dhibaateeyey moogta waa uu qof la dirqiyey waxba qirashadiisa qiimo ma leh qofka khiyaarkiisa ikhtiyaarkiisa waa inuu wax ku qirto oo yidhaahdo waxa uu qiranayo uu ku ku aqbalo qof la khasbay maaha shuruudulmuqari lahu kan wax loo qiray shuruuddiis shuruudulmuqari lahu halaatatun wey an yakuuna waa inuu yahay mucayanan mid la cayinay nooc nawca tacyiinin cayinid nooceed nooc oo cayinid ah macnaha magacaabid ah qof la cayinay waa inuu yahay masaladan maxay tahay masale muhiima iska jir hadduu qof yidhaahdaa ninunbaa xoola igu leh muxuu qirta muxuu qirta ma garanayno ma ansaxayso aniga ninbaa xoola igu leh ninbaa boqol igu leh dee qofkii ma cayinna qofka wax loo qirayo waa in la cayino nooc oo cayinid ah nooca tacyinin cayinid u nooceed waaye u fiirso noocoo cayinada waa in meesha la helo ayib shardi labaad wa ahliyatuhu qofka wax loo qirayo waa inuu ehel u yahay liistixqaaqi lmuqari bihi shayga loo qiray mudashadiisa shayga loo qirayo la leeyahay isagaa leh qof mutaysan kara waa inuu yahay liistixqaaqil muqarib bihi muqarib bihi waa soo maratay arkaantiiba ku jiray muqarun bihi waa shaygii la qirayo soo maa shaygaa la qirayo qof mutaysan kara waa inuu yahay qofka wax loo qirayo waa inuu yahay haddii cidda uu wax u qiraysan waxbaba mutaysan kadhin ka war gaarigaasaa wuxuu igu leeyahay lacag ratigaasaa lacag igu leh hashaasaa waxaas igu leh waxa loo qirayo maba mutaysan kadho soo maa ma mutaysan kadho kan wax loo qirayo waa inuu shayga mutaysan karo oo yeelan karo waaye hadda uga jeeda sababteed baa waxaasoo la igu yeeshay waxbay ahaan lahayd waxaa kaloo shardiya wa anlaa yukadiba waa inuusan ku beenin kan wax loo qirayo almuqira kan wax u qiray hebel baa melyan igu leba yiri hebelkii hadduu yidhaahdo kuguma lihi waxba qirad meesha ma taal waa lagu beeniyey ee waa- waa allaa yukad- yukadiba waa inuusan ku beenin almuqira kan wax loo qirayo waa inuusan ku beenin kan wax u qiray haddou dhah waxba kuguma lihi ama waa beenta waxba iima haysid dee meesha qiraalka waa ka baxa ninkii qiray baa haynaya sheeg ayib taasna halkaasaa la dhig haddou dhaho masaajid baa waxaan igu leh ka war masaajid baa waxaan igu leh ayib masaajid baa waxaan leh masaajid ama waxaan waxa weeye waqaf bay ahaayeen waqafku u qira dee masaajidku kuma beenin karo waa dhagaxa dhisane waa asaxaysaa ken baa laleeyahay masaajidka wixiis ila masaajidku kuma beenin karo kuguma lihi ma dhihi kare shuruudulmuqarib bihi shaygii la qiray shuruuddiisa wey muqarib bihi shuruudulmuqarib bihi ithnaani waa labo allaa yakuuna waa inuusan ahayn shaygan muqarib bihigaayo la qirayo milkan milki waa inuusan u ahayn lilmuqiri kan qiraya xiina yuqiru marka uu qirayo marka uu qirayo isaga waa inaysan milki u ahayn kitaabkaanu anigu aan leeyahay haddaan dhaho kitaabkan hebel baa leh marka aan kitaabkan hebel u qirayo anigii baaba leh soo maha dee shardi baa la waayay shardiga waa maxay shaygan waa inuusan qofkan milkigiisa ahayn shay adiga milkigaada cid kale uma qari kadhid adaaba leh adaaba leh qof kale uma qari kadhid marka aad qiraysid wey waaye taasi wataa marka xiina yuqiru buu ku yidhi marka uu uu qirayo waaye ama hadal iska hor imaanayo yidhi gurigaygu waa gurigaadii gurigaygu isagii baa sheegtay waa gurigaadii adaa leh isma keenayso anaa leh iyo adaa leh isma keenayso waa laqow iqr- iqraarna maaha laakiin dadku xoogaa iska iska sheeka wan- wanaajin iyo hadda sheekadaas dukaanii dukaanuka niyow aniga gu- dukaankaygu dukaankaygu waa adiga dukaankaadii gurigaygu waa aniga gurigaadii maalkaygu waa maalkaadii iska sheeka xaqirada iska maaha mujaamala le waa iska sheeka macaanin wey waa iska war maaragtay war lagu sheekaysa wey waaya laakiin hadhow hadhow dhaho hadaa dukaanuka dukaankaan ka- dukaankaadii wey waa qiraar shardiga labaad waan yakuuna waa inuu yahay shaygu biyadil muqiri midka qiraya gacantiisa oo hadda leh wax qiraya walow ma'aalan gadaal ba allaha ka dhiga ma'aalka dib dambe gacantiisaba ha usoo galo hadduu doono wuxuu yidhi shaygan hebel ba hebel baa leh marka waa in adigu shayga gacanta ku haysid haddii cid kale gacanta ku hayso shay nin kale gacanta gaari nin kale wataa waxaad tiri hebel baa leh waayo dee see seema noqonaysaa adigaa waxaad tiri gaarigan hebel baa leh hadhowba adigu hebel ninkii hadda iska watay baa ka gadatay waxaa laleeyahay gaarigan hebelkii waaga aa u qidhay u celi halkaa gaari mari wuxuu yidhi gaarigan waxaa hebel baa iska leh adigii hadalka yidhi hadhow gaarigii ninkaan watay baaba ka gadatay sharciga wuxuu ku leeyahay gaarigan hadda ka hor ma tiri hebel baale haddana adigu ma soo garatay hebelkaa u qidhay waa inaa u celisid adaa ilaa u qiray in hebel leeyahay waay ayib taasi wata marka dadka dhaalimiinta iyo dadka dadka dhaca iyo arrimaha hadda sameeye waxaad og tahay hebelkan kaa gadaya inuusan lahayn sh- wax shaqaana ku lahayn haddaa ka qaadatid hebelkaa u taqaanay baa leh qofka waxaa kaa gadaya inuu soo dhacay inuusan lahayn waa og tahay hebel markaasoo gacantaada soo galay hebelkaa u taqaanay baa iska leh haddii kale mar labaadna hebelkiila ha ka gado oo raalli geli shuruudul shardu siiqati liqraari qiri- iqraarka siiqadiisa shardigeed shardu siiqati liqraari lafdun waa lafdi yushciru ogeysiinaya biltizaamin islaazimin bixaqin xaq la islaazimiyey erey waa in lagu dhawaaqo tusinaya xaq in qofku islaazimiyey waa inuu ku dhawaaqa erey noocaas hebel wuxuu igu leeyahay ama hebel waxaan u hayaa iyo wixii lamid u dhahaya waxa iyo waxaas suuratu liqraari iqraarka suuradiis iyo qaabka ay noqon kadho markaa rabti inaa cibaaradan ku dhawaaqday ilaa hadda waa la baraa qof kasta wax ku dhawaaqayo hadduu wax guurinayo sidaas wax u guuri hadduu wax aqbalayo guurka aqbalayo sidaa ugu dhawaaq sidaa dheh hadduu hadda wax qiranayo soo u qiri lahaa waa tana suuratulqiraari oo dhan waa saas waa qaabkii uu samayn lahaa wuxuu yidhi suuratliqraari an yaquula waa inuu yidhaahdo zaydun zayd haada thawbu maradan ama kitaabkan licamrin camr buu u ahaado camar iyo zayd iyo bakar iyo warag caano magacyadoodoo lagu halqabsado aw yaquula waa inuu dhi yidhaahdo calaya dusheeda waxa u ahaaday licamrin camar alfu diinaarin kun diinaar buu igu leeyahay kun diinaar buu igu leeyahay ayib warkii waa dhammaaday de waa qiratay warkii waad sheegtay halkaasay ku dhammaatay waaya nasab iyo ilmo iyo waxaas haddii la ishaleeshiinaya ama la qirayana wuu ka hadlayaa wuxuu yidhi alcaariyatu alcaariyatu waxaa caariyada la yidhaahdo caariya waa wax waa mubaaxatun wa mustaxabatun waa sun in wax la iscaariyeeyo war kitaabkan iyo haddaad adigu ku taxanayn kitaabka i caariye ama maantaba i caariye aan kasoo raacda casharkee caariyaa la yidhaahda waayo taas baa laga hadlaya caariyo tobal caaray dhahan soomaalidu miya caariyo weeye carabiga iyo sharciga dayib in la isku diida ma- waa xunta aayadda qur-aanka wayamnacuuna almaacuuna maacuunkay dadka u diidaan kuwa lagu caayey shayaasha inta badan la isticmaalo dee qaadana siiya iyo miisaankii noo soo dhiibayo dalowgana siiya iyo ee irbadna siiya iyo waxyaalahaasoo kale dab waa in aan la isku diidin weeye ajar badanna waa leedahay matalan qof baa salaaddii waqtigeeda usoo gala markaasuu wuxuu damcay inuu salaada u weesaysto biyo ceel ku jira dalowna ma haysto qof kaloo meesha joogaa dalow haysta inuu qofkan dalowga caariyeeye waa ku waajib war qofkan dalowga caariyee baa lalahay waajiba kuguta mar bay waajib noqotaa kulayl daran ama qabow daran baa jira qofkaana khatar buu ku jiraa kulaylka iyo qabowga inuu dhibaato culus soo gaadho adiguna waxaa haysaa shayguu dugsan lahaa war caariye baa lagu leeyahay khasab waaye caaisha waxay tiri gabdho saxaabadii ka mida qaarkood gabar naga mida gabadha kale mare ka cariyeysan jirtay dharku waa yaraa maanta laakiin wuxuu yidhi tajidulmar'atu cindahaa qofka dumarka maanta waxaa laga yaabaa inay haysato halaahuuna soddon aw arbacuuna thawban ama afartan maro ama soddon maro baa u xeraysan dharkii barwaaqadii baa badatay zamankii horena xataa waqti aan fogeyn xadaramowt iyo dhulka xataa magaalooyinka waaweyn caruuska iyo caruusada maryaha waa loo soo caareeyin jiray labada reerka dhisanaya marka nicmadaas iyo barwaaqadan hadda waa in lagu shukriye buu yiri soomaaliduna haddeer dhow bay ahayd markay dee ay ama cagacadaanta ahaayeen ama hargaho dharka u ahaayeen dharka xiran jireen dhar oo haysan haysan harag qaadanayeen dayib taasna halkaasu kaga hadla marba caariyadu xaaraan tahay buu yiri ka caariyati lbunduqiyati buntuk hub ama seef ama toorey baa waxaa la caariyeynaya liqaadic dariiqin qof qaadic dariiqa waddada goynaya inaad rasaas siisid ama hub siisid ama ka gedid ya qof aa ogtahay meesha ugu socdo dad buu islaam raba inuu kusoo laayo dagaal qabiiladeed iyo qabiil buu u socdaa waddaduu rabaa inuu gooyo laakiin qoriga isagoo kusoo celinayaa iyo hubka isa iyo waxaan ii dhib laga yeeli maayo waa marka xaaraanta tahay iska jir waaye mid meelahan iska jir u qabo inuusan wixiiba dembi ku lahayn baa hawlkan dembi uga imaanaya oo u qabo inuusan dagaalka iyo dhibtaba ku jirin laakiin wixiisii oo dhan gaarigiisii iyo hubkiisii iyo qorigiisii iyo wixiisii inta la qaatay dad islaam lagu dhibaataynayo so wuxuu qabo inuu daacad yahay oo halkaas ka joogo saasna maaha arkaanu lcaariyati caariyada arkaanteeda arkaanu lcaariyati arbacatu waye muciir muciirun mid wax caariyeynaya wa mustacirun mid wax caariyeysanaya waa taqaanaa midka ta'da wata hadda korna waa soo sheegay marar dhan ta'da midka wata waa midka shayga qaadanaya mustaciir taa ku dheef lay dhahaan wa mucaarun shayga la iscaariyeynayo iyo wasiiqatun siiqadii shuruud lmuciiri shuruud lmuciiri alaaatun waa saddex alikhtiyaaru doorasho khasab igu caariyey maaha waa inuu khiyaarkiisa wax ku caariyeeyo ayib waxbaan ka tegey ha alcaariyatu sharaxaan akhriyey ma- waxaan ka tegey matnigii alcaariyatu caariyadu luqatan ismun waa magac oo limaa u sugan yucaaru la iscaariyeynayo yucaaru la iscaariyeeyo iyo weli caqdihaa caqdigeeda caqdiga caariyada magac loo yaqaan caqdigu markuu dhaco caariyaa la yidhahdaa shayga la iscaariyeeyena caariyaa la yidhahdaa marka waxa weeye fahiya mushtara- mushtarakatun baynahumaa waa ka dhaxaysaa wa sharcan sharcigana waxaa la yidhahdaa caariyo ibaaxatu lintifaaci intifaaciye intifaacsiga nafacsiga oo la isku banneeyo la is ibaaxeeyo la isku ogolaado bimaa shayna la intifaacsado shaygaasoo yaxillu u xalaal yahay alintifaacu bihi in la intifaacsado maca baqaa'i caynihi cayntiisi baaqi ahaansheeda maceeda cayntiisii oo joogta shayga in la intifaacsado baa laysku saamaxaya laysku banaynaya bisiiqatin maca siiqatin waay ama bisiiqatin baa layskugu ibaaxaynayaa siiqo baa layskugu ibaaxaynayaa faham shayga la iscaariyeynayo cayntiisii oo joogta baa isaga laga faa'iidaysanaya kitaabkan baa lagu caariyeeyey kitaabka waa sidiisii cayntiisii warqadihiisii waa laguu soo celinaya laakiin isagoo sidiisii ah baa la intifaacsanaya qaacidada saan day waa ibaaxatu lintifaac intifaaca oo la ibaaxeeyo la ogola in la intifaacsado bimaa shay yaxillu lintifaacu bihi in la intifaacsado ee xalaalta maca baqaa'i caynihi cayntiisii oo baaqi ah aa gaariga ay caariye kitaabka ay caariye marada ay caariye bisiiqatin maca siiqatin siiqa macad hadhow waa qofka wixiisii loo soo celinaya shaygaa u qaadatay hadduu ku dhammaado shaygu saa u akhrisanaysa kitaabkii uu ku dhammaaday aadan wax kale ku samayn hawshii iyo nafcii aad u qaadataybu ku dhammaaday waxba laguma haysto ilaa waxba maadan yeelin mana aadan dayicin أركان العارية أربعة معير ومستعير ومعار وصيغة هران واخر شروط المعير شروط المعير ثلاثة وصدع الاختيار الدورش وصحة التبرع تبرع أسحدس قف وحبحين كرا وإنه يتبرع كرا والله مجنون يسبي وحال مرة وملكه بشرط ملكنتيس المنفعة شيء أقف عرينيس منفعتيس وإنه ملكي سنتهي إن الله يرحي لغمان دهين manfacadiisa waa inay milkisan tahay markaasaa cid caariyeen ka dhax waaye haddaad doontaa lahaanid guri baa karisatay maxay noqonaysaa marka maxaad guriga adigu melihid hooskiisa iyo nafciisaa leeda soo maa dee qofkii kula harsanaya iyo qofkaa dhahday ii sii deg iyo aan dhibaataynayn waa imaan kara meesha marka manfacada waa inaa milkisan tahay wey ujeedku manfacada waa inaa milkisan tahay shuruudulmustaciiri kan mustaciirkaada wax caariyeysay shuruudiisa shuruudulmustaciiri itnaani waa labo atacyiinu cayinid labadiinaa midkood baan kitaabka caariyeeyey lama ogola waa inuu cayino hebelow adigaan kitaabka ku caariyey marka shuruuddan waa maxay atacyiinu cayinid iyo wa idlaaqu tasarufi tasarufka inuu sii daysan yahay qofka wax la careenayo qof tasarufkiisu madax bannaan yahay waa inuu yahay waaya sabigii iyo majnuunkii iyo safiihii iyo waxaas dee tasarufkooda baa xaniban shuruudulmucaari shaygii la iscaariyey shuruudiis shuruudulmucaari arbacatu waa afar an yastafiida almustaciiru mustaciirku waa inuu ka faa'iidaysto manfacatahu shayga manfacadiisa shay- qofka waxa la caariyeeyey waa inuu ka faa'iidaysto shaygan manfacadiisa waaye manfaco waa inuu leeyahay dameer weynaaday oo sheyb ahoo aan nafc kale lahayn hadduu dhaho waa ku careeyey maxaa lagu falayaa awalba lama qashayna waa la raran lahaa waxna waa waa u dhammaatay laakiin dameer yaroo soo koraya hadduu yahay dhib ma lahaateen ilaa soo barbaarayaa wa an takuuna waa inay tahay mubaaxatan manfacadaasi waa inay tahay mid bannaan waa inay tahay wax intifaacoodu xaaraam yahay lama ogolo waxaan ku caariyeeyey aalaatulmalaahi waxaan la gargaraacayo iyo qalabkan dawanada iyo waxaan eh, riwaayadaha iyo balaayada lagu dhigo iyo waxa lagu mashquulo yaa hadday tahay manfaco bannaan maaha marka manfaco bannaan mar haddaysan hayn laisma caariyeen karo waay wuxuu leeyahay muusikooyinkii iyo samaacadihii iyo waxyaalaha waxa keliya loo isticmaalo qalamkaas ya caariye wa an takuuna waa inay tahay manfacaduna maqsuudatan mid maqsuuda ee loo qasdaya waa inay tahay waay wax la daneeyo waa inay tahay manfacadaasi wa an yakuuna alintifaacu intifaacu waa inuu yahay bihi isaga lagu intifaacayahay maca maca baqaa'ihi shayga baaqi ahaanshihiisa macer shayga lagu caariyeeyey manfacadii waa inaad ka oofsan kadho isagoo aan halaagsamayn cayntiisa ay baaqi tahay haddaad dhahdo qofka xabad shamac ay caariya shamac mataqan minkaan dabka lagu shido oo guriga ifiya oo dhammaanaya dabkaa cunaya marka u dambaysa waa dhammaanaya soo maa dee shayga cayntiisa ma baaqi noqonayso waxa la waa shayga inaad nafacsato ifsatido faa'iido yeesho cayntiisana hadhay laambadaani waa joogaysaa faynuuskaani waa wax wax joogayaa la rabaa wax dhammaanaya lama rabo saabuun i caariye baa tiri saabuuntu maxay haddaa ismarmarisay sidaa isku marmarinaysa dhammaanaysaa waa u dhammaatay isma caariyeyn karo ilaa shayga cayntiisa baa dhammaanaysa shayga cayntiisa inay dhammaatana lama rabo shuruudun shardu siiqati alcaariyati caariyada siiqadeeda shardigeed shardu siiqati alcaariyati waa lafdun oo yushciru ogeysiinaya bilidni idnid iyo ogolaansho iyo fasixid fil intifaaci intifaaca dhexdiisa la idnay in lagu intifaaco aw amase bitalabihi yaa lafdi ogeysiinaya sheega dalbidiis war shay- kii ka- kii la siin lahaa wuxuu yidhi acirni war sheegay caariye waa caadi haddii xaggiisa warku ka yimaado maca lafdil aakhari kan kale lafdigiisana maceeda lala qabo kan kalena lafdigiisi waa in la helo oo ogolaado aw ficlihi ficilkiisi waaye waa in la helo labadaas oo isku tegey bay noqonaysaa siiqadii intaa unbay ku dhammaatay oo siiqadiina ay noqonaysaa maca lafdi laakhari kan kale lafdigiisa maceeda aw ficlihi ama ficilkiisa walow gadaalba hadduu doono ficilkaa ka yimaado masaladaasna halkaasu noo dhig marka hadda qalabkan qalabyadan khatarkaayoo dee gargaraaca iyo balaayada iyo waxyaalahaas waxa boon maaha oo aan fiicnayn wey ibnu xajar alhaytami waa waxau ka qoray kafr rucaac can muxaramaati samac kitaab la yidhaha waxyaalahan waa la kala qaadaa kuwooda beledayo la xarimay buu kaga hadlay suurat lcaariyati marka caariyada suuradeeda iyo qaabkeeda wey suurat lcaariyati an yaquula waa inuu yidhaahdo zaydun zayd licamrin acartuka waxaan ku caariyey haada athawba maradaanaan ku caariyeeyey litalbasahu inaa xiratid waa ku caariyeeyey orad maanta kamiiskan qaado jumcada u qaado ama iidda u qaado fayaquulu camruna wuxuu dhahayaa qabiltu waan aqbalay ow amase maba dhahaye yaqbidna waa inuu shayga soo qaato maradaa waa ku cariyey inta dhaqaaqay buu soo qaatay afkaba kama hadlin saasay ku dhammaatay marka waxaa halkan masaa'il muhiim uu sharxa kaga hadlayaadoo maanta xuquuqu dabci wanashri qalabkan wax daabaca kuwan wax koobiyeeya waxaan kutubta la qorayo buugta la qorayo waxaan la qorayo qof inta suuqa madow tago inuu iska daabacdo oo iska sawirto oo qof kale xaqi isku tacadiyo ka waran arrintaasu ka hadlaya waana arrin hadda maanta badan oo khatara wey waaye tanna wax yar kaga dar alqasbu baa leeyahay alqasbu waa dhac wey cay waxa weeye bob iyo dhac waaya ilaahay baana ka maangalmay waa dulmi weyn dulmigana ilaahay baa naftiisa ka xarimay xadiidkii waa garanaysaa xadiidu qusiga ah inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuu baynakum muxarama waay warhay has dulmaynina naftiina dhiiggiina maalkiina cirdigiina ilaaliya Waa- marka alqasbu dhacu luqatan xagga luqada akhdu shay shay la qaato weeye dulman dulmi wa sharcan sharcigana istiilaa-un qaalib noqosho weeye calaa xaqil gayri gayr iyo cid kale xaqeed laga qaalib noqdo bigayri xaqin xaq la-aan cid kale waxay leedahay istiila ya baa laga qaalib noqdo oo la qaato xaq la-aan marka waa arrin khatara shayga qofku hadduu si qarsoon u qaato sariqa tuugaa la dhahaa haddii meel xafidan uusan ku jirinna dafid baa la yidhaha, ikhtilaas xooggan hadduu ku qaatana dhac baa la yidhaahdaa waa dhac waa qasbi marka waana arrin khatara qofka bini aadamka waxaa la yidhi ruuxdiisa iyo sharaftiisa iyo qiimihiisu hadduu ku shaqayso aclaa ciliyiin meel sarow gaaraya ilaa uu dee darajadaa sare gaaro qofka ilaahay waafajiyaa hela marna qofku intuu xumaado dego oo hoos u dego buu asfala saafiliina xoolahu ka liidanaya darajat bahayn buu ka liidanaya hata waayo wuxuu yidhi dhaca maaha dee qof xoog wax iskaga dhacay keliya macnaha shay u jeedi la cararay sajaayadiisibuu ku fadhiistay idan la-aan xoog waa dhac wixiisibuu iska qaatay waaye guriisibuu iska jabsada ama iska iska maarta gogashiisii waxyaalaha noocaasoo kale ah weliba waxaa la leeyahay qofku masaajidka meesha uga dulmi jiro oo ka fariisan jiray dan yar hadduu u kacayo waxaa inta dabca inuu halkan albaabka caliga ka tufo meeshiisa kusoo noqdo mid inta kusoo ordo xoog uga qaato dhac bay noqonaysa ama meelaha ciriiriga ay dadku ku badan yahay xajka marka la joogo mina iyo meelaha maaragtay hameenada la hoydo iyo hadduu meesha qofku hadda fadhiyey xoog uga qaato maaragtay qofkii aan ka tegin iyana waa dhac bay noqonaysaa waxaasoo dhan waa khatar qof baa waxaa dhaca ka mida ba yidhi arrin khataroo halkan ku sheegay qof xishood leh baa wax laga codsanayaa maanta waxaasaan kuugu nimida nasiih adna waa og tahay shaygan wax kale inuusan idiin siin ilaa xishood mooyaane dadka u yimid xishood oo ka xishooday buu waxa u bixiyey inuu diidana xishoodkaa u diiday hadda bixintan uu bixiyey raalli ahaansho lama hayee waa undhac qoladan wax ka qaata waa dhac fayaxrumu calayka akhduhu qofka inaa wax ka qaadatid aa og tahay xisoodu waxaan ahayn inuusan u bixinayn yaa in laga qaato maaha hadduu qaatana waa dhac fahuwa qasbu wain akhadahu fahuwa qasbu hadduu qaato waa dhac aa marka xoolayowgan hadda baa wayad culimmada qaar soo gelin jireen ay dadku is- maarata qofka la weydiista xididka iyo waxaas oo kale iyo waxyaala maarata wuxuu ku bixinayo on keliya hebel unbaa maarata xishood waxaan ahayn aysan raalli ka ahayn saa ku bixinayo ma habboona taasna halkaasaan uga tagaynaa wuxuu yidhi markaa dhici markuu ka hadlayey suuratulqasbi buu horey ka gala miyaa dhicidda suuradeeda iyo qaabkeedu an yarkaba zaydun zayd waa inuu fuulo daabata camrin camr da- daabadiisi bikayri idni isagoo aan u idnin qof wuxuusan kuu idnin gaarigiisa iyo daabadiisa hadduu iska fuulo dee wuu ka dhaca raallina lagoma ahe idanna kama haysto qof kale xoolihii weeyaan raalli ugama ah rartiisii waa iska rartay gaarigiisi waa iska kacaysay waa fuulay ya idan idan la-aan bikayri idni bal dhibaatada inta la egta arag dhac xoog badnaantan keliya digdigta keliya maaha iyo qof maartay meesha hubaysan keliya ha mid kaloo waxaa jira aan dadku fahmayno noocaas oo kale ah waaye waa inuu iska ilaaliyo inuu iska ilaaliyo qofku weeyaan dayib waa arrimo khatara weeyaan arrimahaas oo dhan waxyaalaha uu ka hadlaya hadda waxaa ka mid a qof baa dhul qof ka gadanaya wuu ogyahay qofka ka gadaya inuusan lahayn ee ninkaani dulmi iyo xoog buu dhulkan ku haystay adou rabaa inuu kaa gado inaad ka gadatid waa xaaraam haddaa inta ka gadatid dhisatidna qofkii lahaa hadduu hadhow awood u helo inuu ka qaato ama dowlad iyo dad u helo uga celiya dhulalka iyo guryaha iyo waxa la kala haysto waa uga celinaya dhismihiisoo dhan inta la burburiya cagaf la geliyaa leeyahay dhulkaadiyo bannaan ma haysataa waayo khalad kan isagaa u dhisay kan dhisay oo dhacay baa kharashka xataa duminta ku socotaa dumi baa leeyahay adiga dhulka iyaga noo bannee intaa dulmi gurigaan a meesha u dhisanaysa ama u beeranaysana kharashkii naga soo geli lahaa keen waaye qofkan dhulka lahaa waxaa kaloo u bannaa inuu dhaho war gurigaa ka dhisatay waxbaha dumine lacagtiisaan kuu celinayaa halkaa ka bax waaye dadka aan damiirka lahayn baa marka waxaas kale samaynaya iimaankooda daciifkaya dh- dhul la dhacay qofka guri ka dhisay doonaya inuu ku tukado buu yidhi doonaya inuu ku soomo doonaya inuu qur-aan ku dhex akhristo doonaya inuu carruurtiisa ku barbaariyo kullu lacmaali saalixati hayru maqbuula waxaasoo camal uu la yimid oo dhan aqbal maaha haba ka asaxda hadday rabto maxaa wax la kala dhacay dhul iyo guryo iyo adduun wax la kala haysaa kitaabka hadda aad buu uga hadlaya waa khatar wakathiiru min almuslimiina in badanoo muslimiinta ka mida laysa cindahum maanta agtooda ma aha wacyun islaamiyun wacyi qofka ma wacyi gashana ma qabto waa dee soomaali kale ma leh wacyi islaami ah oo diinta la xidhiidha maba haysaan kamaa yanbaqi sidiis dowga ahaan lahayd sidaa darteed baa muslimiinta u- u dimareen cadowguna uga adkaada ilaa wacyigii baa ka maqan iyo is-ilaalintii iyo dulmigii inay iska ilaaliyeen xoolaa la dhacay xoolihiina waa baabi'een shaygu hadduu mithli ahaa mithli waa maxay wax la beego ama la wasno isagayoo kalea la soo celinaya hadduu mutaqawam ahaana ya haduusan mithli ahaynna qiimihuu maraya meesha u saraysaa lagu qiiminaya maalintii la dhacay ilaa maalintii uu telfay waa loo celinaya qofka saasaa warkiisa ku dhammaanaya wuxuu yidhi ha ogaado qofka gadanaya qofka ka gata dadka wax soo dhacay qofka wax ka gata ha ogaado laba dembi inuu qaatay dembi waa maxay gadashada oo cid aan shayga lahayn uu ka gadanayo geel iyo gaari lasoo dhacayo wax la mid ah cid aan lahayn buu ka gadanaya waa dembi isagoo og dembi labaadna waxa weeye annahu ayada dhaalima dhaalimkiibuu ku gacan siiyey calaa dulmihi waa caanahu caleyhi waa u kaalmeeyey ilaa hashaan marka laga gato haddana in ka tago mid kale soo kaxayn isna mid kaloo soo kaxayn midna gaari kaloo soo dhici daalimkiibuu macnaha taageeray oo awood siiyey inuu hawshiisa sii wato waxaan xirfo ka dhigto wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab